afhayeenka ciidamada uganda falexi kulakey ayaa u sheegay laanta afka soomaaliga ee v o a inuu ogyahay in qaar ka mida ciidankooda ay qabsadeen al-shabaab waxa uu ka gaabsaday inuu sheego tirada ciidanka la qabsaday waxaana uu xusay inay taasi noqonayso mala awaal waxa uu sheegay oo kale in ay koox u direen soomaaliya soo baarta xaaladda kadibna ay warbaahinta la wadaagi doonaan ha yeeshee sarkaal soomaali ah oo codsaday inaan magaciisa la sheegin ayaa v o e da u sheegay in al-shabaab ay qabsadeen ugu yaraan saddex ka tirsan ciidamada uganda al-shabaab waxaa kaloo ay sheegteen inay maalintii jimcihii dileen boqol soddon iyo toddoba ka tirsan ciidamada uganda hase yeeshee shalayna tiradaasi way kordhiyeen waxayna gaarsiiyeen in ka badan laba boqol ha yeeshee tiradaasi ma aha mid si madax bannaan loo xaqiijiyey sarkaal soomaali ah ayaa u sheegay v o a maalinta weerarka uu dhacay in saldhigga ciidamada uganda ee golweyn ay soo gaareen boqol ilaa iyo boqol iyo labaatan askari oo kasoo baxsada saldhigga buulomareer sarkaal labaad ayaa u sheegay v o a inay maalintaasi golweyn soo gaareen boqol iyo shan iyo toban askari afhayeenka u b d f waxa uu v o a u sheegay in saldhigga ay joogeen hal urur oo dhan laba boqol iyo koo iyo labaatan askari wuxuu sheegay in al-shabaab ay buunbuuninayaan tirada dhimashada madaxweynaha uganda yuberi museveni ayaa isna saaka sheegay in saldhigga lasoo weeraray ay yaaleen laba taangi qori dhumuciisu uu yahay afar iyo toban dhibic shan milimitir oo lidka diyaaradaha ah iyo madaafiicda b m ka waxa uu sheegay museveni in qaar ka mida askarta aysan shaqadooda uga soo dhalaalin sidii la filayay taasi oo abuurtay buu yiri habqan ay ka faa'iideysteen ururka al-shabaab oo markaasi dul martay saldhigii waxa uu sheegay museveni in ilaa iyo siddeed boqol oo maleeshiyaad al-shabaaba ay ku lug lahaayeen weerarkaasi waxa uu yiri waxay ahayd fursad ay seegeen in ay baabi'iyaan al-shabaab waxa uu sheegay inuu howlgalku socon doono al-shabaabna ay ka qoomamayn doonaan weerarkaasi ciidamada uganda ayaan weli ku laabanin saldhigga buulomareer milatariga maraykanka ayaa shalay sheegay inay duqeyn la beegsadeen al-shabaab maalintii weerarka uu dhacay duqeyntaasna lagu burburiyey hubkii iyo qalabkii al-shabaab ay sida sharci darrada ah ku qaateen maraykanku waxa uu sheegay in duqeyntaasi dad rayida aanay dhibaata kasoo gaarin